waxaan ka hadlayaa wasiirada intaa wasiir madaxweynaha puntland uu hadda wasiir ku-xigeenlo iyo wasiir dowlayaal soo kordhinayo waxaas annaga waxbaad dadka reer puntland wax dani ugu jidho iyo wax lagu qancin kara midna maaha waxa ilaahay dartiis iyo wadaniyad loo bedelay maaha marka wasiir la bedelayo ama wasiir ku-xigeen la bedelayo ama wasiir la soo kordhinayo ama waa inay noqotaa mid lala xisaabtamay wasiir marka la bedelayo waa in lala xisaabtamaa waa inuu noqdaa mid magaranaysaa xilkii loo doortay inuu magaranaysaa gudan waaye hadduu wasiir ku-xigeen yahayna waa inuu xilkii loo doortay uu gudan waaya marka maaha wax ku yimi la xisaabtan wadaniyadeed waa wax ku yimi reer hebel ku qanci iyo hebel ku qanci iyo hebel hebel ku bedel iyo wax saas oo la doonayo dadka in saddexda sano oo saddex sanaha hadda dawladda xukuumadda cabdiweli maraysa hal sano iyo bar baa u haray halkaas sano iyo barkaa dadka ee sii qanci saddexdii sano iyo barkii fashilkii iyo maamul xumadii soo madhay puntland oo xukuumadda cabdiweli soo maraysay ayuu maanta rabaa inuu dadkii si magaranaysa wax ku raaraadiyo oo si golihiisa xukuumadda hadhow cid uga soo noqoto iyo wax saasa marka ma suuroobayso taas dadka reer shacabka reer puntland waa ogyihiin sidii fashilkii iyo saddexdii sano soo maray dadka reer puntland iyo maamul xumadii golaa xukuumaddu soo maray waa la ogyahay nin walba waa ogyahay waxna qancinu noqon mayso dadka reer puntland taas idinku ma waxaa dhaliilsan tihiin xildhibaan wasiirada cusub ee madaxweynuhu shalay ku dhawaaqay mise sidada waxaa dhaliilsan tihiin maadaama madaxweynuhu dhowr goor uu magacaabay wasiiro kala dadameeyey ee kulligoodba waa dhaliilsan tihiin waxba uma aragnaba wax dadka dadka dan ugu jidhaba ma ahaba nin wasiirka wasiirku ma shaqadiisibuu gudan waayey kuwa shaqadooda gudan waayey oo waxa weeye kuwa shaqadooda gudan waayey oo xukuumadda ka mida buuse waxba ka qaban marka waxba wasiir la bedelo iyo wasiir ku-xigeen la bedelo iyo waxba dadka reer puntland dani uguma jidho waa wax dad lagu qancinayo gaara weeye laga leeyahay doorashooyinka soo socda laba hal saniya barka bacdi dadka sii hagaajiyo dadka lasii hadalo dadka waxba u socon mayso golahan xukuumadda waa saddexdii sano waa fashilan yihiin waa la loogyahay waxay soo mareenna waa la ogyahay abaartii ugu dambeysay oo dadka reer puntland xoolihiina badankooda ku dhammaadeen waxa weeye wixii uu ka qabtay waa la ogyahay hagid ma lahayn hogaan ma lahayn isku dubarid ma lahayn waxa weeye dad masaakiina iyo ganacsatada iyo ilaahay ilaahay baa usoo gargaaray marka waa la ogyahay xitaa qoondayn looma samayn abaartii dhacday dadka reer puntland golaha xukuumadda oo hadda uu sheegayo isagoo madaxda ka yahay qoondayn xitaa dadkii abaartii ku dhacday wax qoondayn xitaa looma samayn oo maxay ahayd xitaa percentage loogama jarin cashuurihii wax qoondayna looma samayn wax hagisa looma samayn markii ugu dambeysay wasiiradii ugu muhiimsanaayo isaga iyo markii abaarta ugu xudad ku dhacaya dabadahaasay wareegayeen dugay iyo maxaan ku idhaahdaa adisababa iyo meelahaasaa la wareegaya isaga iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa marka waxba kama jirin waxba maanta u noqon mayso dadka reer puntland wasiir baa meel laga bedelay midbaa meel waxba u noqon mayso dad waa tahay xildhibaane wasiirada haddaa dhaliilaysid kuwa cusub oo madaxweynuhu soo magacaabay idinka ayaynu soo marin doonaan oo idinka asixiintiina ayay ku shaqayn doonaan marka maxaa idinkala gudboon taas ma aqaan baarlamaanku waxay ka yeelayaan dee baarlamaanku waxna waa diidi karaan waxna waa ogolaan karaan hadda waa diidayaan anugu ma odhan karo taas oo waxa weeye dee baarlamaanka anu shalsi baan ka ahay baarlamaankuna dee kolle aragtidiisa waa ognahay waa qiyaasi karnaa waana ognahay golaha xukuumadda maamul xumada iyo hagis la-aanta iyo hogaan la-aanta soo madhay waana ognahay annagu xaaladooda waa la soconnaa taa marka annagu hadeer waxba haddee anagu ka hor dhici maayo waktigeedaan la suganaa kalfadhiga baarlamaankuna waa dhowya laakiin wasiirada laftigooda aad dhaliilaysid xildhibaane waxa ay ka mid yihiin wasiiradaad horey u ansixiseen markastoo looma dhigi karo xildhibaanada laftigoodu eedda waxbay ku yeelanayaan maadaama aysan aada uga fiirsan horay
kolley dabcan waa yeelan karna anagu dhaliilo hadda anagu saafi baana anaga baarlamaanka ma dhihi karno waxa weeye de kolley dad ilaahay abuurtay baa nahay dhaliilla inaanu leenahay hadee inaanu saxan nahay boqol kiiba boqol maba aha laakiin de eed hadii haddii golaha xukuumadda uu eed yeesho baarlamaankuna markaa dee eed waa ku yeelanayaayo golaha xukuumadda annaga inaan la xisaabtano shaqabayadu waa inaanu golaha xukuumadda jeegarayno oo la xisaabtano oo shaqada ay qabanayaan markaanu ansixino shaqada aanu ansixino hadhowna inaanu kula xisaabtano weeye waa jikooyinku oo dhaqaalaha wadanka inaanu ka xisaabtano weeye oo codaga madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka annagu aan doona la xisaabtano weeye marka haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha xukuumaddu laila yeeshaanin dee eedu mar kasta xubaan naga soo gaaraya anaga maxaad marka usoo jeedinaysaa madaxweynaha puntland madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba golaha wasiirada waxaan usoo jeedinayaa waxba idinku haswaalinin waktigiina se habsan iyo bar baa idin haray annagana habsan iyo bar baa noo haray baarlamaanku oo la mid mooye golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanku dhibaatada puntland aa kusoo maamusheen saddexdii sano iyo barkii waa laogyahay iyo maamul xumadii halkiisa halkiina sano iyo barkiina iska aamuso dhamaysta cidina idinla hadlamaysa laakiin waxba ha arkinina inaad dad qanceeshaanina sad halkaas sano iyo barka hadday dhamaatana idinka iyo golihiina xukuumadda cid iska soo cid iska soo sharixi kadha iyo cid ummadda dib ugu soo noqon kadhaa midnayay jiri halkaa ka baxa
waata shacabka puntlandna maxaad leedahay shacabka reer puntlandna waxaan leeyahay dadka la xisaabtaba oo baarlamaanka la xisaabtaba annaga lala xisaabtaba oo waxaa lagula xisaabtantaani qofkii dadka wax wanaagsan ka shaqaynayana waa inaan meel gaara ku qadhaanin qofkii dadka dhibaatadiisa u yimid ama dalal shisheeye uga yimi ama isu sharaxaya ama kuwa soo sharixi doona ha noqdeen ama kuwa hore xilka u haya ha noqdeene dadka reer puntland wixii ama cunadoodii cunay ama qarashkoodii cunay ama iyagii dhibaato u geystay waxa weeye ogaado meel ku qora laakiin maaha inaad dambilo kasta markuu yimaado maanta issoo sharaxo uu yidhaahdo anugu musharax baanahay anugu wasiir baanahay anugu xildhibaan baanahay anugu madaxweynaana inaad waxa weeye tirahdaan okay okay lama rabe qofku okay waa inuu shaqaystaa waatan xildhibaane inta badan waxaa laydinku dhaliilaa maadaama tin xildhibaanada puntland in aydan si dhaba ula xisaabtamin madaxda ugu sarreysa puntland iyo wasaaradaha kadibna aad ku eedeysaan inay wax qaban waayeen taas maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan ba ku yidhi dhaliil waa yeelan karnaa baan ku yidhi anugu anagu laakiin anagu kollay de hadda baarlamaan ahaan anagu waxaanu cunay iyo kollay wax hadda nala ku eedeynayo iyo anagu intaa waa qayleelnay intaa waa la hadlaynay intaa waa la xisaabtamaynay madaxweynaha waa ogtihiin inaanu baarlamaanka hortiisa keennay inaanu wax kastoo su-aala weydiinaynay inaanu dabada ku dheganayn annaga waa naloo jeeda annagu haddaa anagu anagu dee khatar maaha inaanu qofkii magaranaysaa laakiin annaga mar haddaanu anagu qofka dhaliishiisii iyo xukuumadda iyo kulli inta aanu sheegayno daba taagnayn haddee annagu waxa weeye intaa xakrada isma aanu lahayn laakiin kolle annagu sidoo kale maanahin anagu intaa waa qaylinayna baarlamaan haddaana
marka in wasiiro la bedelo oo kuwo kale la keeno adi maxay kula muuqataa waxay igula muuqataa dawladii saddexdii sano iyo fashilkii soo maray in maanta halkaa sano iyo barkaa haray uu doonayo cabdiweli iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo golaha xukuumaddiisa iyo inay samcad kasii raadiyaani dadka reer puntland oo mid baa dhimane wasiir dawladsi iyo midba halaka dhimane ku leexi iyo midaka leeshi iyo shekadaas weeye oo doorashooyinka soo socda dad lagu yeesho shan san iyo bar haddii ilahay na gaadhsiiyo marka waxba taa anagu ishaanu ku haynaa waana ujeednaa anagu anagu waxa weeye ciddii shacabka dhibaato ugeysatayna way caddahay ciddii shacabka dhibaat wanaagooda ka shaqaynaysana waa cadday taa